أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar dad kirishtaan ah lagu laayay ayaa ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka etoobiya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyo ka dhacay degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaara ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ciidanka xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaas maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xamlad dacwi ah ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada muduga xamladaas oo ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada wilaayadaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarasho ee degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduuda sidoo kale warkeena duhurnimo waxaad ku maqli doontaan majallada insbayr oo baahisay warbixin ciwaan looga dhigay maraykanka dowladda sharta
أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan weerar dad kirishtaan ah lagu laayay ayaa ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka etoobiya nuur cali wasame abuusheyba ayaa inoo faahfaahinayaa ugu yaraan shan iyo labaatan qof oo kirishtan ah ayaa lagu dilay bariga gobolka aarsi oo hoostaga ismaamulka oromada sida ay xaqiijiyeen waaxda xiriirka dadweynaha ee kiniisadda ortodokska ee kufaarta xabeeshada ay halkaasi ka dhistay mas-uul u hadlay kiniisadda ayaa sheegay in dadkaasi oo raacsanaa kiniisadda lagu laayay muddo soddon cisho gudahood ah gaar ahaan bishan u dambeysay ee tobanaad ee labada kun shan iyo labaatanka dadkan ayay kiniisaddu xustay in lagu laayay degmooyin kala duwan balse ma aysan caddayn cidda falkaasi geysatay dhanka kale ilo maxalli ah oo ka tirsan kiniisadda ayaa u sheegay addis standard in habeennimadii isniinta ee lasoo dhaafay saddex qof la dilay afar kalena la afduubtay kadib markii rag hubaysan oo aan heybtooda la aqoon ay soo weerareen deegaanada helazibaba ee degmada shirka ee bariga gobolka arsi waxaa kale oo qofka u warramay wargeyska oo codsaday in magaciise aan la sheegin uu carbaabay in dadka la laayay lagala baxay guryahooda kadibna la toogtay isagoo xusay in weerarada noocan ah ay ka bilaabmeen deegaanka sannadkii labada kun kow iyo labaatankii islamarkaana ay sii kordheen tan iyo markaas wuxuu intaas ku daray in qiyaastii boqol iyo sagaashan qof lagu dilay weeraro la mid ah tan iyo labada kun kow iyo labaatankii inkastoo aan la aqoonsan cidda ka dambaysa iyo sababta weeraradan wuxuu xaqiijiyey in dadka la beegsaday ay ahaayeen dad kirishtan ah oo raacsan kiniisadda ortodokska falalkan ayaa ku soo aadaya xilli guud ahaan xiisadaha ka aloosan gudaha etoobiya ay cirka isku sii shareereen islamarkaana bishan u dambeysay ciidamada xabashida etoobiya si weyn loogu wiiqay gobolka amxaarada dhinaca waqooyiga ee tigreega iyo sidoo kale xuduudda eritreyan ay ka socdaan saansaan colaadeed oo aad u xooggan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyo ka dhacay degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa inahay walaalkeena khaalid xasan waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyo shalay ka dhacay bar koontarool oo murtadiintu ay ku leeyihiin gudaha degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan dhimashada waa laba murtad oo labaduba ay saraakiil ahaayeen dhaawacuna waa lix murtad idaacadda islaamiga alandalus ayaa heshay magacyada murtadiinta dhimashada iyo dhaawaca ku noqday qaraxaas murtadka ugu horeeyo cali muumin sharaawe sargaal dhimasho ah labo maxamed nuur xanaan sargaal dhimasho ah yuusuf xasan idriis dhaawac garaab ah sakariye cabdi dhaawac garaab ah maxamuud cabdiraxmaan dhaawac shaati cabdi dhaawac murtad magaciisa lagu soo koobay isneemahad dhaawac sideed cabdisalaam dhaawac howlgalkan khasaaraha culus lagu gaarsiiyey murtadiinta ee ka dhacay degmada buulo burde ayaa imanaya xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayaa cadowga allah maamulka islaamiga degmada juliba ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaara ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ciidanka xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaas warbixin ku saabsan markaasi waxaa inoo haya walaalkeen cusmaan axmed duuw dhowaan kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib waxaa lagu soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriyaha iyo weliba sidoo kale agabyada kale ee dhacay ee lagu iibiyo suuqyada kala duwan kuwaas oo ciidanka xisbada ee degmada jilib ay kasoo qabteen suuqyada iyo weliba sidoo kale deegaanada goobtii lagu soo bandhigayey oo ahayd kulanka shareecada waxaa kasoo qayb galay boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah qaar ka mid ah culimada iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa dadka muslimiinta ka wacyigeliyey in ay ka waantoobaan dadka ku howlan isticmaalka iyo weliba sidoo kale soo gelinta muqaadaraadka iyo dhanka kale dadka ka ganacsada waxyaabaha dhacay hortiina wax yaallo waa ujeedaan waxyaabaha allah tabaaraka wa tacaala diinkiisa ku xarimay oo nebigeena calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa ku xarimay baa la soo aruuriyey raggii munkaraadka inay la dagaalamaan loo idmaday oo raggii xisbada ahaa oo gaarigan buuxaa hortiina yaalla waa arkaysaan allah tabaaraka wa tacaala in ka fogaano waa allahna amraya tabaaraka wa tacaala waa wax qurun ah oo camal shaydaan ah weeye saas darteed marka inaan ka fogaano baa allaha tabaaraka wa tacala nagu addoonsaday diintu waxay ilaalinaysaa maalkaa ilaalinaysaa cirdigaa ilaalinaysaa waxay ilaalinaysaa maskaxda iyo maanka ilaalinaysaa diinta islaamka saas darteed marka axad kasta oo muslim ah waxyaabaha maskaxda iyo maanka dooriya waa inuu ka fogaadaa golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa iyagana halkaasi ka hadlay suldaan shuceeb oo ah xogayaha guud ee odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ugu horreen ciidanka xisbada waxa uu ku bogaadiyey dadaalkooda ku aadan ilaalinta badqabka bulshada wuxuuna dhanka kale bulshada muslimiinta ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan in ay ku howlanaadaan ficilada noocaasi ah waxyaabaha noo muuqda waa adraar waa waxyaabaha dadka dhibo maktabka xisbada ee alamru bilmacruuf wanahyi cani almunkar waanu aragnaa wuuna noo muuqdaa arrinka iyo waxqabadka in sha allahu tacaala waxaan leenahay walaalaha hay-adda alamru bilmacruuf wanahyi cani almunkar ilaahay subxaanahu watacaala ha idin xifdiyo waa dadaasheen dadaalkiinina wuu muuqdaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaan leenahay marxaban bikum waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ee u soo daawasho tegay arrinkan inay arkaan markhaatina ka noqdaan kolley wixii waa idiin muuqdaan waxyaabahan waa waxyaabihii la qarinaayey ee ummadda lagu fasahaadinaayey ee dhibaatada loogu geysanayo jaabkooda haddii uu yahay lacagtii laga soo saaraya lagu soo gadi lahaa inta badan ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxa ay xilli kastaba ku howlan yihiin sidii ay u ilaalin lahaayeen badqabka bulshada muslimiinta ah iyagoona har iyo habeen u taagan in ummadda muslimiinta ah ay ka ilaaliyaan wax kasta oo dhib u keeni kara maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xamlad dacwi ah ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada muduga xamladaas oo ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada wilaayadaas markaas waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan cabdiraxiim sheekh cali guddiga ka socda maktabka dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka waday muddooyinkii dambe degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mudug xamlatul irshaad ilaa sabiili rabbi alcibaad taas oo qabanqaabadeedu uu lahaa maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddigan oo ay hogaaminayeen culimaa udiin ay ka mid yihiin sheekh mukhtaar abu muslim sheekh maxamed axmed garaar iyo culimo kale waxay dowlaad silsiladaha u soo qabteen bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada mudug sida bacadweyn caad camaaro dabagalo ris iyo degmada jawle xarunta wilaayada islaamiga ee mudug dowraadkan waxaa loo qabtay qeybaha kala gedisan ee bulshada ku nool deegaanada iyo qaar ka mid ah degmooyinka wilaayada mudug guddiga ka socda maktabka dacwada waxay kulamo la qaateen dhammaan dadka muslimiinta iyaguna si wanaagsan ayay ugu soo dhoweeyeen deegaanadooda waxayna guddiga ka codsadeen in mar kasta sidaan oo kale u soo booqdaan una soo celceliyaan dowraadkan oo kale sheekh abuu muslim wuxuu ka warbixiyey deegaanadii ay booqdeen oo ka mid ah wilaayada mudug waxay socodkoodii u horreeye ka bilaabeen amaakintii iyo goobihii ay tageen magaalada bacaadweyn ayay tageen alxamdu lilaahi waxaa meeshaa laga qabtay dacwad shaaric magaaladii oo dhan baa isku soo baxday odayaal dhallinyaro bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan weliba maalin cad bacda duhur ilaa laga gaaro salaadii casr fagaaraha farasmagaalka ayaa laisugu yimid si fiican bayna u soo dhoweeyeen culimmadii u tagtay si fiican baana loo soo dhoweeyey sheekh maxamed axmed garaar wuxuu u mahadceliyey dhammaan bulshada muslimiinta ah reer mudug wuxuuna ku bogaadiyey garab istaagga mujaahidiinta sidaasoo kaleeto waxaan u mahadceliynahayaa beelaha muslimka ee soomaaliyeed ee ku nool gobolka mudug siiba beelihii sida gaarka ah xamlada tan u barbar istaagay oo u soo dhoweeyey uguna faa'iidaystay laga bilaabo minjawla ilaa bacadweyne nuqabada wilaayada mudug waxay mahadda alle kadib u mahadceliyeen mas-uuliyiinta ka socota maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab culummadii markaa muddadanba ilaahay kitaabkiisa lagu baraarujinaysay waxa weyaan maantana aan wada fadhino goobtan ilaahay maaragtay wixii ay noo wadeen ee khayr ahaa iyo maaragtay diintay noola yimideen kuwii fahma oo waaleeya ilaahay ha naga dhigo ducadoodana allah ha noo aqbalo ikhwaani fillaah waxaan nahay dad muslimiina waxaan muslim ku nahay kutubkaas munasalkaa ee ka yimid min asamaa iyo ilaahay xaggiisa inaan maaragtay ku dhaqanno oo weliba si ruma ugu dhaqanno intaas ayaan ku nahay muslimiin iyo kugu hoggaansamay
dadka muslimiinta meesha isku yimid bacdallaahi waa mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka koowaad xarakatu shabaab almujaahidiin maanta qiyaadada u ah ku dhaqanka shareecada islaamka iyo baraarujinta diinta islaamka iyo fahamsiinta dadka muslimiinta in la fahamsiiyo waxa ay iska leeyihiin oo kitaabkooda munasalkaa ah dadka u taagan ayaan marka koowaad u mahad celinaya xarakatu shabaab almujaahidiin ugu horeeyo amiirkeenna sheekh axmed cumar abi cubayda xafidahu allah warcaa waxaan intaa kadib haddana u mahad celinayaa lejnada nooga soo safartay safarka dheer aan dareemi karno ama qofkii safarkaa maray uu dareemi karo oo ay noo sheegeen inay nooga soo baqooleen degmada jilib iyo degmada hadda aan joogno jawle waxaan isleeyahay masaafada udhexeeda ciddii martay unbaa og jasaakum ullahu khayran wajasaahu axsana ilayk saamihiinna aad soo qaadeen kuwii jannada aad ku gaartaan allah idinkaga dhigo annagana wixii aad noo keenteen ood intaa noo soo xambaarteen ood noo siisideen kuwii qaata oo aysan ka dhumin allah anaga annaga naga dhigo ay ka soo bilaabeen bacaadweyne camaaro ku soo xijiyeen caad ay keeneen dabagale ay ku soo xijiyeen ikhtitaamkana maanta aan u fadhino degmada jawle shiikhulwaali sheekh xasan abuuxamsa ayaa la dardaarmay ummadda reer mudug isagoona u mahadceliyey guddiga ka socda maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waan u mahad celinaynaa culummadeenna jasaakum allaahu khayran sidaasi la mid ah waan u mahad celinaynaa bulshada reer mudug ee ansaafta kala duwan leh hadday noqon lahayd hooyooyinkii gabdhihii macaahidda ganacsatadii culummadii dhallinyaradii dhammaan runtii ayadoo weliba xoogo kulayl jiro dadku nin geeddi ku jira iyo nin beer u socda iyo si uun wax yihiin runtii waxay u dheganuglaadeen dalabkii walaayadooda iyo culummadii ma arkaysaa safarka ugu timid ee hadiyada u waday inay aqbalaan oy hadiyadaas qaataan bay doorteen waana soo dhoweeyeen waana ka qayb qaateen waxaan leenaha markaa cilmiga aad qaadateene culummadu aan kala harnay ilaahay mid naafaca oo quluubteenna degaallaha nooga dhigo wakhtiga aad bixiseenna ilaahay miisaanka xasanaadka ha iniin saaro bulshada reer mudug waxay uga dhigan tahay xamladan xamle si weyn uga faa'iidaysteen ummadda muslimiinta ee ku nool wilaayada mudug guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kor meeray goobaha waxbarasho ee degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduuda iyadoo maalmihii lasoo dhaafay wafdi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeerayo indhaindhayn waxbarasho ka waday goobaha waxbarasho ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduud ayaa markan waxa uu booqday wafdigan degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud wafdiga ayaa markii ay gaareen degmada ceelgaras waxa ay booqasho ku tageen faraca macadka qurdubo oo ku leeyahay magaalada ceelgaras iyagoona halkaasi kula kulmay macalimiinta iyo ardayda macadka waxayna halkaasi dowro u qabteen ardayda macadka taasoo looga hadlay mawaadiic kala duwan iyadoona ardaydu ay ahaayeen kuwa ka faa'iidaysanaya dowradaasi waa kuwaan qaar ka mid ah ardayda oo ka warbixiyey wixii ay ka faa'iideen dowladda uu qabtay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin anigoo magacayga la yidhaahdo yuunus cabdi xuseen waxaa maanta macadka qurduba farayeysa degmada calgaras nagu soo qaabilay oo marti nagu ahaay maktabka tarbiyada tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa maanta ka faa'iidnay dowrood aad iyo aad u qiimo badan dowrooyinkaas waxaa ka mid ahaay laa ilaaha ila allah xukunkeeda arkaanteeda iyo nawaaqideeda waxaa kaloo ka mid ahaay fadliga cilmiga waxaa kaloo ka mid ahaay cilmiga dagaal maskaxeedka oo cilmiga lagula jiro marka maktabka waa soo dhowanyihiina maktabka waxaan leenahay soo dhowaada dareenkeena maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay lama soo koobi kara farxadeena asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa nuur maxamed xaashi waxaan ku suganaa degmada calgaras gaar ahaan macadka qurduba faraciisa degmada calgaras maanta halkan waxaan ugu soo booqday maktabu tarbiya wa tacliim dowra ayaan ku qaadanay halkan dowrada waxaa ka mid ah meeshaan ku qaadanay fadlul cilmi iyo alkhasaw alfikri culummada ka socotay maktabu tarbiya wa tacliim aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin aad iyo aadaan u soo dhoweynaynaa magacigu waa cabdimajiid nuur waxaan ku sugmanahay macadka qurduba degmada algaras waxaan soo booqday maanta culimo ka tirsan maktab tarbiyata tacliim waxaan leenahay ahlan wasahlan wamarxaban bikum soo dhowaada wayna soo dhoweynaa dareenkana aad iyo aad u faraxsannahay lamana soo koobi kara dareenkeena bismillaah anigoo magaceyga xabse cabdulaahi oo dhigto maxadka qurduba ee ceelgarad alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah maa bacd magaceygu waa samsom cabdulaahi waxaa maanta naloo qabtay dowro waxaan ka faa'iidnay fadliga cilmiga uu leeyahay waxaan dareemaynaa farxad aad aad u daran bismillaah magacaygu waa raxmo cabdulaahi ciise waxaan ahay ardayad dhigata macadka qurduba waxaan qaadanay dowro aad u wanaagsan oo igu muhiimsaneyd durul waalideyn iyo fadliga uu leeyahay cilmiga waanaan ku faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa culummadana soo booqatay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu booqashada wafdiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku tegay magaalada ceelgarasa ayaa qayb ka ah kormeero iyo kormuhu muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka tarbiyada uu ka waday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan majalada insbayr oo baa'isay warbixin ciwaan looga dhigay maraykanka dowladda sharta ah waxayna soo diyaariyey walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare
majalada insbayr ee ay soo saaraan mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa waxa ay baahisay warbixin cusub oo ciwaan looga dhigay maraykanka dowladda sharta taas oo diradda lagu saaray islamarkaana lagu lafaguray dibadbaxyada qalalaasaha iyo kacdoonka gudaha ah ee uu wajahayo maraykanka iyo sida uu usoo dhowaaday burburka nidaamkiisa muddada badan ku amartaagleynayay dunida iyadoo dhanka kalena lagu soo qaatay warbixinta tusaalooyin bannaanka keenayo inay tahay wax aada u kala fog ficilada maraykanka iyo halkudhigyadiisa marin habaabinta ku salaysan warbixintan oo ka kooban toddobiyo toban bog ayaa waxaa lagu furfurtay waa wakhti kala guur ah waxaa ruxmaya tiirka daaquudka iyo kalitelisnimada ee maraykanka oo had iyo jeer ku faanaysay xooggeeda halka malaayiin soo galooti ah iyo kuwo ka caraysan nidaamkiisa ay soo baxeen iyagoo ku qaylinaya na laguma amartaaglayn karo tan iyo maalmahan waxaa iska soo dabadhacaya wararka ku saabsan dhiigbaxa gudaha ah ee ku socda maraykanka iyo dhismayaashiisii iyo haykalkiisii ay dadku u malaynayeen inay yihiin ilaahyo aan dhiman karin ay u burburayaan sida ay u suulaan asnaamta marka uu u beriyo waaga towxiidka ayaa lagu yidhi sadarada hore ee warbixinta gaarka ah ee ay soo saartay majalada insbayer islamarkaana ay baahisay mu-asasada almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta ansaaru shariica ee ka dagaalama jasiiradda carabta sidoo kale bayajka hore ee warbixinta waxaa lagu xusay in hay-adda socdaalka iyo kastamka ee maraykanka ay xarig iyo weeraro ballaaran ka fulisay gobolka californiya ee gudaha maraykanka taasoo dhalisay mowjado caro dadweyne ah oo ku faafay in ka badan kun iyo siddeed boqol oo goobood oo dibadbaxyo ah oo ka dhacay dalka maraykanka oo dhan iyadoo majalada ay tilmaamtay in maamulka madaxweynaha maraykanka donald trump uu goobahaasii geeyey ciidamada milatariga iyo waxaa loogu yeero ciidamada ilaalada qaranka si ay ula dagaalamaan dadka rayidka ah arrintaas oo majalada ay ku tilmaamtay burburka aas-aaska fikriga iyo caqiidada dowladda maraykanka ameerika oo qabsatay baqhdaad burburisay faluuja dabqabasiisay tripoli oo qudus u gacangelisay yuhuudda ayaa hadda shacabkeeda kula dagaalamaysa wadooyinka californiya askarteeda argagax ku beeri jiray wadooyinka ambaar ee ciraaq hadda waxay dhufays kaga jiraan xaafadaha compton iyo baramount ee maraykanka ma aha inay eryanayaan alqaacida laakiin waxay eryanayaan wiilasha sogalootiga iyo dadka nugul ayaa lasii raaciyey warbixinta gaarka ah ee ay baahisay majalada wacyigelinta ah ee insbire geesta kale waxaay warbixintu isku xirtay in siyaasadda arrimaha dibadda ee washington ee bariga dhexe iyo caburinta gudaha ee ka dhanka ah sogalootiga iyo dadka muslimiinta ay caddaynayso wejiga dhabta ah ee nidaamka maraykanka iyo hoobashada halkudhigyadii xorriyadda iyo dimuqraadiyadda uu sheegan ee aan dhaafsiisnayn afka baarkiisa waa sida ay warbixintu tilmaamayso warbixintan oo sii socota ayaana lagu yidhi waxaa ka socda maraykanka gaar ahaan gobolka californiya ma ahan dibadbaxyo dadweyne oo keliya balse waa dildilaac ku yimid dhismaha caqiidada iyo fikirka dowladda maraykanka taasoo in badan nafteeda ku bumbuuninaysay inay tahay manaaradda u taagan xorriyadda waatana maanta ay ku kaceen shacabkeeda kuwaas oo dalbanaya in gebi ahaanba xididada loo siibo sidee waddan sheeganaya inuu yahay dhulka xorriyadaha uu ciidamadiisa badda ugu daadin karaa waddooyinka si ay ula dagaalamaan dadkooda halkee bay ka baxeen halkudhigyada dimuqraadiyadda kadib markii madaxweynaha maraykanka uu kusoo duulay dadka gobolka californiya donald trump oo ah keligii taliye ayaa gobolka ku daabulay militariga iyo askar ka tirsan ilaalada qaranka waxa uuna dadka ku diray eeyo qaabka booliska u tababaran isagoo xabsiga dhigay saxafiyiin taasoo ah muuqaalo muujinaya dhaqamada gumaystaha balse aan ahayn xukun rayid ah tanina waa xaqiiqada ay muddada dheer ka digayeen dadka ducaadda xaqa ah iyo ahlu jihaadka ameerika ma ahan dowlad leh qawaaniin iyo xeerar mana ahan sida ay nafteeda isku buunbuunaysay balse waa mid ku dhisan qab iyo isla weyne ayaa lagu yidhi warbixinta majalada insbire ee ay baahisay mu'asasada almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ansaaru shariica oo ah faraca tadiimka alqaacida ee jasiiradda carabta sidoo kale waxa ay warbixintu si gooni ah u soo qaadatay dibadbaxyadii xooganaa ee dhowaan ka dhacay waddanka maraykanka kuwaas oo laga soo horjeeday madaxweynaha dalkaas donald trump iyadoo majalada ay ku tilmaamtay inay ahaayeen dibadbaxyadii ugu weynaa ee soo mara taariikhda maraykanka iyo mashhad lagu xasuusan karo isbeddelkii taariikhiga ahaa ee weynaa ee soo maray dalkaas laga soo bilaabo kacaankii maraykanka ee qarnigii siddeedaad iyo tobanaad ilaa dhaqdhaqaaga xuquuqda madaniga ah ee kun sagaal boqol iyo lixdameeyadii majalada oo qoraalkeeda sii wadata ayaa sawir kooban ka bixisay qaabka ay u bilowdeen dibadbaxyadaas iyo sida uu uga falceliyey donald trump waxaana lagu yidhi maanta sidaad wada aragtaan toddoba milyan oo qof ayaa isugu soo baxay dibadbaxyo ka dhan ah keligii taliyaha weyn ee jooga aqalka cad kuwaas oo ka dhacaya laba kun iyo toddoba boqoloo goobood oo kala duwan oo ka tirsan dalkaas tanina waxay noqon kartaa mudaharaadkii ugu weynaa ee taariikhda maraykanka donald trump oo ah keligii taliye ayaa u yeeray in ka badan afar kun oo ciidamada ilaalada qaranka ah iyo toddoba boqol oo ciidamada badda ah ma aha inay xuduudaha maraykanka ka ilaalinayaan argagixisada laakiinse waa inay madaxtooyada ka difaacayaan dadweynaha caraysan aaway dukumentiyadii xorriyadda aaway baaqii madax bannaanida aaway taallada xorriyadda dhammaantood waxay ku dhex milmeen carada dadweynaha sida daaraha nimruud ay u baabi-een markii uu allaha ku salladay kaneeco ayaa lagu yidhi warbixinta cusub ee ay baahisay majalada insbayer oo ah mid wacyigelin ah oo ay soo saaraan mujaahidiinta alqaacida taas oo markan xoogga lagu saaray burburka ku socda nidaamka maraykanka waxay warbixinta majalada insbayer isku xirtay isbeddeladan iyo dilkii loo geystay sharli kirki oo ahaa nin si weyn u taageero yuhuudda iyadoo warbixinta bidhaamisay in mas-uuliyiinta maraykanka uga faa'iidaysteen dhacdadan olole ballaaran oo caburin ah taas oo ka dhan ah bulshooyinka soogalootiga ah iyo muslimiinta iyadoo loo marayo xarig iyo xayiraado lagu soo rogay goobaha dadweynaha warbixinta waxa ay sidoo kale isdultaag ku samaysay bartilmaamaysiga sii kordhaya ee ka dhanka ah muslimiinta lagu qiyaasayo afartan milyan ee ku nool maraykanka kuwaasoo lagu weerarayo xarumahooda waxbarashada masaajidda iyo xaafadaha iyadoona xustay warbixinta in mas-uuliyiinta dalkaas ay ula dhaqmaan muslimiinta sidai ilo khatar joogto ah waxayna intaasi ku dartay in muslimiinta si bareer ah loogu beegsanayo gudaha maraykanka iyagoo intooda badanna safka hore ka ahayn dibadbaxyada gelgelay dalkaas sidoo kale warbixinta waxaa ku jira maqaalo diini ah iyo kuwo siyaasadeed oo soo bandhigaya in siyaasadaha maraykanka ee bariga dhexe gaar ahaan khaza ay tahay dagaal caqiido oo kanan ah islaamka kuwaasoo la mid ah dagaaladii xuruub asaliibiya halka dhanka kale ay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ay muslimiinta ameerikaanka ah iyo kuwa kale ee ku nool dalkaas ay ugu baaqeen inay dagaalamaan kana qayb qaataan duminta nidaamka maraykanka ee liqliqinaya aysan u ilaalin nabadgelyada afka baarkiisa ah ee ay ku hadaaqayaan dowladaha reer galbeedka iyago oo mujaahidiinta tilmaamay in si kasta oo ay gacmaha u laabtaan muslimiinta aysan ka badbaadayn beegsiga shisheeyaha ugu dambeyntii waxaa warbixinta majalada insbyre lagu soo gebagabeeyey ifafaallo saddex ah oo laga qaadanayo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee uu martigeliyey maraykanka kuwaas oo kale ah inay beenowday hadaladii ku baaqayay xorriyadda iyo dimuqraadiyadda ee ay reer galbeedka buunbuuniyaan si ay ugula dagaalamaan iimaanka ummadda muslimiinta ah ayna kala qaybiyaan safkooda inuu soo dhowaanayo burburka haymanada maraykanka kaas oo ay gacmihiisa ka da-ayaan dhiigga muslimiinta ciraaq yemen afghanistan falastiin iyo meelo kale iyo qodobka saddexaad oo ah inay waajib tahay in laxdadaas taariikhiga ah laga faa'iidaysto si dhidibada loogu taago towxiidka iyo jihaadka la yskana diido dabadhilifnimada iyo hogashada soo saarista warbixintan cusub waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo qayb ka ah dadaalada socda ee ay mujaahidiinta ansaaru shariica ee dhulka jasiiratul carab ay ku doonayaan inay ka faa'iidaystaan wasaaisha cusub ee internetka si kor loogu qaado wacyiga ummadda islaamka islamarkaana loogu bidhaamiyo waddada ay ku cisoobayaan adduun iyo aakharaba taasoo ah dhabaha jihaadka iyo halganka si shisheeyaha iyo kuwa ku daaban looga xoreeyo dhammaan wadamada islaamka
mahadsanid caliyae warkii duhurnimo ee maantana dhegeystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu